wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay shirka qorsheynta qaabdhismeedka adeeg dadejinta iyo saxiixa heshiiska isfahanka kulankan oo ahaa mid muhiim ah ayaa ku saabsanaa saxiixyada is-afgaradka daadejinta laba iskuul oo wasaaradda waxbarashada ay iskuulladaasi ku wareejinaysay degmada kismaayo si ay bilow ugu noqoto daadejinta adeegyada asaasiga ee degmada kismaayo ugu horeyn kulanka ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada kismaayo isagoo wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland kaga mahadceliyey daadejinta adeegyada muhiimka waa bulshada aad baan ugu faraxsannahay maanta in mashruucan dowlad kaab waliba qaybtiisa waxbarashada halka aan heshiis ku gaarin wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda arrimaha gudo anigu aan wakiil ka ahay dowladda hoose mashruucan shanta sano ahi waa mashruuc ballaaran oo dadka iyo bulshada reer kismaayood iyo jubbalandba wax ugu yaala ka dowladda hoose ahaana waxaanu nahay mashiinkii saldhigga u ahaa maadaama dowladda hoose ay tahay dowladdii dadka wakiil ka ahay aad baan u faraxsannahay wasiirada kasoo shaqeeyey wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo agaasimaha arrimaha gudaho runtii intuu hadda xafiiska joogay barnaamijka aan muddo soo karkarinay waan ku faraxsannahay mar labaad annaga dowladda hoose ahaan waxaanu diyaaru nahay wax alla iyo wixii khidmadaha ku waajibtay inaanu bixinno ugu dambeyn kulanka waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland mudane maxamed ibraahim ogle salaan kadib waxay noo tahay maanta sharaf iyo farxad inaan saxiixayno m o u-gii labaad degmadii labaad haddaa xasuustaan degmadii koowaad waxay ahayd dhobley aniga iyo wasiirka iyo guddoomiyaha markaa naga maqnaa mashruucii r s f ta tayasiinta degmooyinka ee welbank maanta waxaa ku xigo dowlad kaab iyo degmada kismaayo insha allahu tacaala wakhti yaroo kooban saan ayaan isku soo wada ag fadhiisan doonaa waxaa naga maqnaan doona wasaaradda waxbarashada iyo guddoomiyaha degmada waxaa nagu soo biiri doona guddoomiyaha degmada doolo isla mashruuca r s f ta waxaa moodaa marka dowladnimadii iyo daadejintii inay ididiiladeedii ay muuqato waan ku faraxsannahay waana fadli ilaahayna gaarsiiyey maanta inaan wasaaradihii ku wada fadhino iyo guddoomiyihii degmada taa kadib waxaan rabaa arrinta daadejinta waa dowladnimada waa lakabyo isi saaran maalmana laguma samayn karo laakiin dadaalada daadejinta qeyb weyn waxaa ka ah inaan inteenaan maanta isaagooda isaag wada fadhino guddoomiyihii degmadana aan u saxiixayna inuu shaqo qabto wasaaraddii waxbarashadana iskoolaadkii ay diyaar la tahay inay kala shaqayso degmadii waa qeyb bilow ah waxaa noogu xijigi doona wareejintii iyo in degmadii si fuula ay oola wareegtay awooddeedina ay tusto lakiin annaga maanta waxaan ku faanaynaa inaan inteenaan wada joogno oo intaan aan gaarsiinin inta kaleo naga dambaysana intaas inay gaarsiin doonto waa tillaabo wanaagsan dowladnimona waa intaan waay